qaraxu wuxuu ka dhacay magaalada janaac cabdalle waxa weeyaan xagga jismaayo kaga beegan dhinaca muxuu ahaay magaalada afnadow marka waxa weeyaan halkaa weeyaan meeshuu qaraxu ka dhacay jismaayo ma aha meesha uu qaraxu ka dhacay marka yaa lala eeg eeg yaa lala eegta qaraxaasi
runtii waxa weeyaan ciidamada jubbaland iyo ciidamada muxuu amison iyo ciidamada kale caalamiga eh oo iskarabsanaya muxuu ahaa maalinkii shalay ahaa ka baxay magaalada kismaayo muxuu ahaa eeyo kadibna waxa weeye howlgal qaar badan oo muxuu ahaa lagu sifaynayey ilaa meesha la yidhaahdo waxa weeye janaay cabdalle muxuu ahaa deer xaani kaanjaroon waxa weeyaan meesha la yidhaha ilaa duulaxaasi eriyadaas ciidamadu tageen o dhan ciidamadu halkaasi joogeen waktigii muxuu aha ciidamadu ay soo horgadooneen muxuu aha fariisimadooda ay kusoo laabanayeen waa qarax muxuu aha halkaas muxuu aha ciidamadu meeshay ka gudbeen muxuu aha loo geliyey marka waxa weeyaan muxuu ahaay qaraxaasi wuu dhacay ciidamaduna waxa weeyaan maaragtay si fiican bay uga jawaabeen waktigii dambe ay ciidamadu shaqadooda soo dhamaysteen buuna qaraxu kusoo beegnay marka khasaaraha qaraxaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac intee bay la eg tahay runtii waxa weeyaan ciidamadu muxuu ahay wadaday hayeen oo waxa weeyaan kolley si feejigan bay u socdeen waxa weeyaan cadowgana way iska ilaahinayeen marka qaraxu sidii loogu talagalay muxuuha khasaarihiisu aada iyo aad buu u yaraa marka waxa weeyaan muxuuha askar ma garanaysaa waxaweye shahiidayna way jiraan runtii waxa weeyaan muxuuha saddex askari baana muxuuha halkaa ku dhintay waxa weeyaan dhaawacuna afar askari weeyaan khasaaruhu intaa weeya walale waxaa la sheegaya in ciidamada qaraxa lala eegtay in ay ku jireen in ciidamadaasi ay ka mid ahaayeen askar maraykan ah ma jirtaa taas runtii waxa weeyaan ciidamadu waxa weeyaan ciidanka raadsanaya waxa weeyaan nimanka cadowga ee ummadda soomaaliya dhibaateynaya ciidamadu ahaayeen guud ahaan marka waxa weeyaan ciidamo maxaa caalami ah oo si ballaadhan u hawlgelaya bay ahaayeen marka walala jawaabta intaa weeye
marka ciidamo aan ahayn kuwa amisom oo maraykan aha la socday
ciidamadu guud ahaan hawsha way ku wada jireen amison jubbaland iyo ciidamada caalamiga ah ee ummadda soomaaliyeed ee garab siinaya marka ciidamada caalamiga markaa leed waxaa ula joogtaa ciidanka maraykanka runtii waxa weeyaan ciidamo fara badan oo waxa weeyaan maaragtay muxuu hawl ballaadhan soomaaliya ka hayaa jira marka adigoo aada u mahadsan waxa weeyaan howlgalkaasi si qorshaysan oo wanaagsan buu usoo dhamaaday walaal marka howlgalkuma wuxuu ahaa mid dad bartilmaameed ah oo la raadsanayay lagu daba jiray mise waxa uu ahaa mid ammaanka uun lagu sugaayo guud runtii howlgalku laba nooc buu ahaa kow in magaranaysa ammaanka lagu xaqiijiyo waxa weeyaan jifmaayo muxuuha ilaa magaranaysaa toddobaatan ilaa siddeetan kilomitr oo waxa weeya u jira magaalada kismaayo nawaaxigaas in muxuu ahay ammaankiisa la arkeeyo midda labaad waxa weeyaan muxuu ahay barnaamij qoraysh qorshaysan oo rag saraakiil sarsaro ahoo nimanka cadowga ka tirsan oo magaalada janaay cabdalle la yidhaahdo runtii laga soo qabtay baa jira marka waxa weeyaan muxuu ahay si qorshaysan buuna barnaamijkaasi u qarsoomay waana lagu soo guulaystay labadaa muxuu ahay qodob buu ahaa hawlgalka
waxaa sheegtay in dhaawacii dhimashaba ay jirto dhaawacaas iyo dhimashadaasi ma soomaali keliya mise ciidamadii caalamiga ahaay kuwii amisom iyona waxaa jira khasaare soo gaara dhankooda may walale ciidamada dhimashada iyo dhaawacu waxa weeyaan ciidanka jubbaland weeyaan annagu waxa weeyaan muxuu ahay wax xaqiiqada aan ku salaysnayn inaan sheegna ma rabno marka ciidamada muxuu ahay shahiiday iyo waxaweye ciidanka dhaawaci waa ciidanka jubbaland runtii waxa weeyaan ciidamada kale wax soo gaaray haba yaraadee ma jiro